haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo haddaayoo kale aad nooga barateen kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha caasha noo soo qaba dhambaalka ugu horreeya waayahay ibraahim dhambaalka ugu horeeya waa sidaad sheegtay dhinacaygu yaallaa waana tahaniyad dhalasho waxaa dadka diraya ay kala yihiin nasro maxamed axmed dhambaalka waxaa kaloo ku jira dhammaan ilmo maxamed axmed waxa ay kala yihiin fuuciya maxamed axmed mahdo maxamed axmed nimco maxamed axmed waa dhammaan ilmo maxamed axmed absharaa ku jira cawlaa ku jira liibaan iyo sudays waa dhammaantood ilmo maxamed axmed waxaa sidoo kale dhambaalkan dadka ku jira ee tahaniyadan diraya ka mid ah cabdi xasan axmed iyo rashiid xasan axmed iyo aadan xasan axmed iyo maxamed xasan axmed iyo maxamuud xasan axmed iyo ardo xasan axmed iyo hooyo safiyo faarax xuseen iyo ugu dambeyntii baa la yiri hooyo isniino dhaqane iyo hooyo binti soomale dhammaan reer maxamed axmed iyo dhammaan reer xasan axmed waxa ay tahaniyad dhalasho wacan u dirayaan qaasim xasan axmed iyo hodan waa magaceeda lagu soo koobay waa tahay oo wiil ugu dhashay magaalada gaarisa wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan sudays qaasim xasan axmed waxay leeyihiin ducada waa xaggiina waa tahay ducadan u kaatadee waxaan idinka codsanaynaa in marka dambe aad soo qoraysaan dhambaalka in hooyada magaceeda lasoo dhammaystiro ducada haddaad xaggeenna usoo riixdeenna waxaan ugu duceyneynaa in wiilkaasi ku dhashay magaalada gaarisa uu ilaahay ka dhigo midkii soo kora ee kaalin wanaagsanna qaada dhambaalkan waa tahniyad waxaa uu noogu yimid aabe cabdi xaaji aadan cali adeero cumar xaaji aadan cali cali xaaji aadan cali maxamed xaaji aadan cali faarax xaaji aadan cali axmed xaaji aadan cali nuur xaaji aadan cali hooyo hodan maxamed axmed seynab cabdi xaaji aadan iyo nimco cabdi xaaji aadan iyo najax cabdi xaaji aadan sulaaqa cabdi xaaji aadan maxamed cabdi xaaji aadan cabdulaahi faarax xaaji aadan ibraahim cumar xaaji aadan cabdi maxamed xaaji aadan jaamac maxamed xirsi iyo dhammaanba asxaabta waxaana jecelyihiin inay hambalyo gaarsiiyaan axmed cabdi xaaji aadan iyo aamino nuur muuse diiriye oo ku aqalgalay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina kala kulma basho shibarooqo aamin ayaa leenahay heesta labaad heesta koowaad aan dhegeystayaal idin ciyaarayno waa suul dhabaale codadkii cabdiraxmaan dheere iyo zahre axmed xoolahaaba suwada lagu baadisooca
xoolahaaba sumada lagu baadi soocadadna weedha sugaaniyo sawracaa tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan dadna weedha sugaaniyo sawracaa tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan kugumaan salaamine sababaan tirsanaya kugumaan salaaminee sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniye suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniye waxaan waxaan sidaa jacay aan kula sugaayey kugu simayga hoo aan kula sugaayey kugu simayga hoo
cirku sagaal daruureeye ee subaxdii u leeyahay cirku sagaalka cirku sagaal cirku sagaal daruureeye ee subaxdii u leeyahay waxaa laga asugaarawaaga saadaasha roobkiyo xilli seerba weyde ilaa gurada asadiyo calaa waxaa laga asugaarawaaga saadaasha roobkiyo danqashaduna waa hadal haddana waa sigooniya sanqashaduna waa hadal haddana waa sigooniya waxaan waxaan sida akal gacal aan kula sugaaye naftan maysku sidirna aan kula sugaaye naftan maysku sidirna
surma seegto surma seegto surma seegto weligay iyo waxaad saruugtaba surma seegto surma seegto surma seegto weligay iyo waxaad saruugtaba labadaba ka saahiday cadna kaaba sugaye sanqaroor gamaaley sabargeeyo gubley labadaba ka saahiday cadna kaama sugaye sanqaroor gamaaley sabargeeyo gubley quruxdii sureekhiyo samirkii ayuubley samirkii ayuubley quruxdii sureekhiyo samirkii ayuubley samirkii ayuubley suu dhabaale waa hadal caddana waa sigooniye suudhabaale waa hadal caddana waa sigooniya waxaan waxaan sidaa jacay aan kula sugaayey kugu simayga hoo aan kula sugaayey kugu simayga hoo
waa tahay taasaan uga gudubna heestii suuldhabaaleh iyo codadkii sahre axmed iyo cabdiraxmaan dheere mar kale dhinaca dhambaalada dhambaalkanaan hayo waa dhalasho waxaana dadka diraya ay kala yihiin mar kaleu dhambaalkani soo noqday nasro maxamed axmed iyo foociye maxamed axmed iyo mahado maxamed axmed iyo nimco maxamed axmed dhammaan reer axmed maxamed oo uu abshir ku jiro cawil liibaan iyo sudays iyo waxaa la yidhi oo dhammaantood ilmo maxamed axmedah iyo cabdi xasan axmed iyo rashiid xasan axmed iyo aadan xasan axmed iyo maxamed waa maxamed xasan axmed iyo maxamuud xasan axmed iyo ardo xasan axmed hooyo safiyo faarax xuseen iyo hooyo isniino dhaqane iyo hooyo binti soomane dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadeen aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan qaasim xasan axmed iyo marwadiisa hodan oo uu wiil ugu dhashay magaalada gaarisa wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan sudays qaasim xasan axmed waa tahay waa tahay magaca barmaa u reebtaan waayahay waxaan leenahay oo iska kaftan intaas soo barbaara cabdiraxmaan sudays oo noqon kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara heesta markanaan idiin soo qabanayno waa heestan ku dhegeedu yahay gallayr iyo codkii cabdulqaadir xasan bagaad galowga iyo haadi argoni meeraba burxan lagama waayo dadkuu gariira galowga iyo haadi argoni meeraba gurxan lagama waayo dadkuu gariira adaa qurux goobeediyo haybaad gaar ahaaneed ulaaw ku siiyo gedigood ku dhaafee adaa qurux goobeediyo haybaad gaar ahaaneed ulaaw ku siiyo gedigood ku dhaafee gesiyon biqine galayrowadaa gesiyon biqine galayrowadaa dhambaal gaar ahaane gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dhambaal gaar ahaane gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib go'an roob ku horiyo idaho caliilaan ole orod ku dhaafoon haraadgeestow la dhacay adaa geesiyon biqine galayroowada adaa geesiyon biqine galayrowada dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib way ku nooshahay waa kan geedka weyn leed tilmaan gaara qaado anuu kaa gadmanine guriga ay ku nooshahay waa kan geedka weyn leed hagelgeelen albaabkee gacal baa ilaashe adigaha galkoodiyo gudka uga soo dego hagelgeelen albaabkee gacal baa ilaashe adigaha galkoodiyo gudka uga soo dego geesiyon biqine galaydu howada adaa geesiyon biqine galaydu howada dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib waa tahay galayr ayaan intaasi ku dhaafinayo codkii cabdulqaadir bagaaga dhambaalkan markan hayo waa tahaniyad aroos oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxay kala yihiin jaamac maxamed xirsi iyo saynab axmed maxamed iyo nuure axmed maxamed iyo quraysh maxamed meygaag iyo mubaarig maxamed meygaag iyo mawliid maxamed meygaag mawlid axmed maxamed iyo ruun cismaan geelle dhammaan dadkani waxay hambalyo aroos oo farxad leh gaarsiinayaan cabdiraxmaan axmed maxamed iyo cawaadif cumar axmed oo ku aqalgalay magaalada hargeysa waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waara oo isku baraara annaguna waxaanu leenahay aamiin dhabaalkana wuxuu nooga yimid nuuridiin qaasim cabdulaahi cabdifataax qaasim cabdulaahi cabdirasaaq qaasim cabdulaahi cabdicasiis qaasim cabdulaahi cabdiraxmaan qaasim cabdulaahi iyo injineer borow cabdiweli faarax barre iyo salmo maxamed cabdulaahi muuse muumin ismaaciil hooyo deeqo maxamed faarax iyo hooyo nuurto cumar sheekh iyo reer qaasim cabdulaahi waxaana ay tahniyad wadajira gaarsiinayaan sharmaarke qaasim cabdulaahi iyo nasteexo macalin ibraahim oo wiil ugu dhashay dhadhaab dhagaxley wiilkaas oo loo bixiyey khaalid sharmaarka qaasim waxay leeyihin allah ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin ayaan anaguna leenahay hees saddexaadna dhegeystayaal aan idiin hayno waa indha deeraley iyo codkii xuseen tarabi
ridkaada dubolka mawlugu ku daayo dibnaadu xusha muuti hormar dib uga faysiyo sanqaruurkaasuuti indhaateraale dulka hawegta ruurti ridkaaga dogolka mawlugu ku dahayo dibnaadu xusha muuti marmar dib uga faydiyo sanqaruurkaasuu dhigi indhaceeraale madaxisooka markaad luqunta dadabta ballaygu bidaya oo layga daraya indhadeeraale madaxisooka markaad luqunta dadabta ballaygu bidaya oo layga daraya dumar ugu filrooney dayaxsan iyo tobanay dahab lagumestaaley dadateeto dobato ugan loogu darayey indhadeeraale mar ugu filrooney dayaxsan iyo tobanay dahab lagumeestaaleey dadakeed todoba ugan ugan loogu darayey indadeeraale siftimaha udaay dilimaha dhabarkiyo darbahu dhandaahiyo sida dixida xaada dayru aqadaadkiyo sunayaasa duuda caman doombeerlayayo sida dixida xaada dayru aqadaadkiyo sunayaasha duuda caman doombeerlaye ay madaxisoodka markaad luqunta dadabta kulba layboodedayaa oo layga garaya indhaad deeraale ay madaxisoodka markaad luqunta dadabta kulba layboodedayaa oo layga garaya indhaad deeraale dumar ugu filroonay dayaxsan iyo kubaanay dahab lagumeedkaaley dadakiiso dumatubay ugan loogu darayey indhaad deeraale dumar ugu filroonay dayaxsan iyo kubaanay gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay heesta aan idiin soo qabanaynana waa hees aan filayo ibraahimow qudhaada baraka ah in muddo hore dhegeystayaasha igu dambeysay waa hees waayo waayo iyo sida aan filayo inay ka mid ahayd riwaayadii jacayl faqiir galay ma fududa
adoonku arkaay maanka ordaay adoonku arkaay maanka ordaay
waa labada fanaan axmed naaji sacad iyo faadimo qaasiid ilowle iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waa ibraahim xasan daanduray iyo anigoo caashe ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo adoon aragtay aheene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa leesku keen arko eedan ku keene adoon aragtay aheene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa leesku keen arko eedan ku keene inaan asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye inaan asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye abbaahee adoon ku arkaa imaankaa ordaaye abbaahee ee adoon ku arkaa imaankaa ordaaye adoon ku arkaa imaankaa ordaaye